Maalintii shalay waxaa magaalada Haroreys ee u dhaxaysa Jigjiga iyo Wajaale ka dhacay dil loo geystay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Qadar Cabdulaahi. Dilka wiilkan ayaa waxaa ka dambeeyay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka ay Itoobiya ka dhisatay dhulka Soomaali galbeed, waxayna ka hor inta aysan dilin kala degeen gaari, kadibna isla goobta ayay rasaas ugu fureen taas oo sababtay inuu u geeriyoodo. Qaar ka mid ah ciidamada dilka geystay ayaa si qabweyne ku jirta meydka wiilkan geeyay hoyga ay Qadar hooyadii ka deganayd magaaladaasi. Arrintaas oo argagax iyo cabsi hor leh ku beertay ehelka Qadar, waxayna si care ku jirta u sheegeen inaanay meydka wiilkooda aasi doonin ilaa ay cadaalad u helaan. Lama oga ilaa hadda sababta ciidankan u dileen Qadar. Haddaba, ciidamadan ay ku adeegato Itoobiya ayaa si joogto ah dhibaato ugu haya bulshada ku nool guud ahaan dhulka ay xoogga ku haysato, waxayna dadka u geysataa dhac, jirdil iyo mararka qaar oo ay si bareer ah u toogtaan dadkaasi. Maalmo ka hor ayay ahayd mar gudaha degmada Shiniile ay askar taabacsan maamulkan jirdil xooggan kula kaceen wiil dhalinyaro ah. Isku soo wada duuboo ciidamadan u shaqeeya maamulka xabashida Itoobiya ayaa dhulka ay gumaysato iyo deegaanada ku dhowdhow ee ay xuduudda wadaagaan ka geysta dilal arxan darro ah, iyagoo aan kala soocin dumarka, carruurta iyo dadka da'da ah.